bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa kulan magaalada muqdisho kula yeeshay qeybaha kala duwan ee iskaashatooyinka isagoo kala hadlay horumarka ay ka qaadan karaan ama kaalinta ay ka qaadan karaan horumarka dalka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee ka soconaya gobolada waddanka wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan wadadashiya la yeelatay ururada dhallinyarada kaasi oo ku haadan sidii loo meelmarin lahaa siyaasadda qaran ee dhallinyarada iyadoo la tixgelinayo dadka baahyaha gaarkaa qaba madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa deeq lacageed oo ka timid dowladda dhexe ee soomaaliya ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ciidamada xoogga dalka qeybta kob iyo labaatanaad ayaa sheegay in isku diyaarinayaan howlgal ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab oo ka dhacaya qeybo ka mid ah gobolka mudug waa saddexda bisha juun sanadda labada kun toban iyo todobada intaana waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada warkan idinkugu hayo haatana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay ururada iskaashatooyinka qaybahooda kala duwan isagoo kala hadlay kaalintaay ka qaadan karaan horumarka dalka iyo dibudhiska waddanka cali baashi cabdulaahi ayaa warkaasi noo haya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay mas-uuliyiinta iskaashatooyinka bereleyda kalluumaysatada warshadaha iyo farshaxanka gaadiidka iyo dhismaha iyo kuwo kale kuwaasoo madaxweynaha kala hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan kaalinta ay rabaan inay ka qaataan dib u kabashada dalka uu ku jiro iyo waxyaabo ay sheegeen in loo baahan yahay in dowladda wax ka qabato dadka qaxootiga ah sidii maanta beerahooday ugu laaba lahaayeen oo noloshooda dib oo ilaahay haddoo yaraa looga hagaaji lahay ayaan ka hadalnay waana naga ogolaaday wuxuu yidhi waxay soomaali maanta u baahan tahay intaas inka badan weeye marka marka ugu horrayso waxaan rajaynaynaa uu yidhi siday oo wax loo wada samay karo qof walba tabartiisay taagto ugu tagtaa waxaan rajaynaynaa beeraha inaa hoosha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha saa u sheegteen waa taabigelinaynaa waddayadana waa la dhisayaa intaasaan sheegnay waana naga ogolaaday madaxweynaha ayaa soo dhoweeyey aragti kasta oo dalkan dhismihiisa qayb ka qaadan kartaa waxaana mas-uuliyiinta qaar iskaashatada ee la kulmay madaxweynaha ay sheegeen in madaxweynuhu uu ka dhaweeyey ballanqaadkiisii ahaa in dadweynaha uu dhegaysanayo
madaxweynaha annaga si weyn noo karaameeyey waana qaabilay qaabilaaddiisa waan ka mahad celinaynaa waa wixii shacabka u doortay ama looga baahnayba asagoo xilkiisuu gutay waxa waaye bulshadiisii matan qaabilay laakiin waxa waaye dad waxay marka la dooranayana af macaa dadka u sheego yidhahdo dadku mataqaanaa albaabada u furan yihin markay makursi ku fadhiistaan albaab ka soo xirto yidhahba ma wanaqaanba marka madaxweyne wuxuu ka rumeeyey inuu arkayo bulshada danyarta inuu arkayo intaasuu ka rumeeyey waana ku mahadsan yahay muddo badan oo aysan helin cid dhegaysata cabashadooda kana faa'iidaysata awooddooda isu tagtay ee ururada iskaashatada dalka ayay maanta heleen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo si nisami ku jirto ugula kulmay xafiiskiisa muqdisho kulamadan ayaa kuwa muujinaya ahmiyadda dowladdan ay u hayso dadka rayidka gaar ahaana kuwooda danyarta ah cali baashi cabdulaahi madaxtooyada soomaaliya
xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay sii soconayaan howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee ka soconaya qeybaha kala duwan ee waddanka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuunta dadweynaha mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku sugan magaalada nairobi waddanka kenya ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxaana uu ka hadlay howlgalladaasi soconaya
saa la socotid madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuu mudnaan gaara siiyey amniga sidoo kale waa tii uu madaxweynuhu lixdii abriil ku dhawaaqay in dalku xaalad dagaal ku jiro golaha wasiiradan waa tii koob iyo tobankii may ay ansixiyeen go-aano ah sidii caasimadda maaragtay amnigeeda loo sugi lahaa loona soo celin lahaa waxaa la diyaariyey ciidan kun iyo shan boqol isku dhaf ah isugu jira booliiska nabad sugidda iyo militarigaba een howlgalkaas oo dowladda horena u ballan qaaday ayaa howl dhaqangelkiisii hadda lagu guda jiraa een dowladdan waa dowladdii shacabka waxaa ka go-an sidii shacabka loogu adeegi lahaa shacabkan waxyaalaha ugu horreysay ee dowladda warsadeen wuxuu ahaa in amniga caasimadda la sugo taas iyadoo laga duulayo ayaa waxaa la bilaabay qorshihii kow ee lagu dhaqangelinaha go-aamadii golaha wasiirada oo ay ka mid ahaayeen inaan magaalada muqdisho lagu wadan karin qori ak forty wax ka badan inaan d- qof tuuto wata oo qori ama bistoolad wuxuu wato aan sharciyaysnayn uusan magaaladaas ku dhex wadan karin arrimahaas iyagaa si wanaagsan bay u socdaan een, howlgalkaasna een, muxuu ah waxaan eh, rajaynaynaa in ilaa ay hadda bilowgii qiimeynta la sameeyeen waxayd mid shacabkana aada u soo dhoweeyeen hase yeeshee ay jiraan dad eh, cabasho ka sameynaya sababta hobabka waaweyn looga qaadaya dadka laakiin taas dowladdu go-aankeeda waa go-aan fulin u baahan waana la fulinayaa cid allaale ciddii ka dha- dhabar adeegta ama isku dayda inay xasilinta caasimadda iyo amni soo celinta ka hor timaado ama siyaasadaysana cid laga yeelayo ma laha shacabkii dowladduba arrintaa waa ka go-anta arrintatan dowladda waxaa loo siiyey muxuu ahaa sharciyad iyo loo igmaday in dalka amnigeeda la soo celiyo cid looga aabayeelayo iyo cid maaragtay ka orkacsan karta beelo cid laga yeelayo ma jirto waxaa kaloo naga go-an annaga haddii aan nahay xukuumadda in dhaqankii hore la bedelo dhaqan foodo iyo muxuu ahaa caasimaddii amnigeeda lasoo celin waayey mar dambe in la maqlo ma rabno waxaan rabnaa taariikh inay noqoto cid allaale ciddii ku nooleed foodada oo weli rabto in foodada kusii noolaato isbeddelka diidanna waxaan leenahay waxaa dan idinkugu jirto isbeddelka intaad fiirinaysid dan shakhsiyadeed waxaa ka muhiimsan danta shacabka guud maalin walba in dad lagu dilo magaalada muqdisho dadkii la dilayay in aan lasoo qabanin iyo in hubab waaweyn oo ciidanka oo muxuu ahaa dowladda ay ay wadaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ay shacabkii iyo bajaajkii dadka wadayay masaakiintii ay dhib ku qabaan taas waa midda ay golaha go-aan uga soo saareen cid danboo laga yeelaya arrimahaas inay sii socdaanna ma jirto waxaa kaloo la qiimeeyey in dilka muqdisho ka dhaco aysan inta badan shabaab ahayn oo- oo ay waxyaalo kale ku lug leeyihiin taasna een, waxaa hadda muuqata dad badan oo hubkoodii la cararay oo magaalada kasii bixinayn waa la sheegayay laakiin qof walba ee hub la carara ha ogaado waa laga daba tegaya gobol iyo degmo meeshuu tagana waa looga soo qaadaya hub dambe oo shacabkeena dilaya ee danna nooguma jirto cid laga yeelayana ma jirto cid loogu aabayeelayana ma jirto
waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan wadatashiya oo ku saabsan saame- sameynta siyaasadda qaran ee dhallinyarada iyo iyo doorkay ku leeyihiin dadka qaba baahiyada gaarka waxay la yeelatay qeybaha kala duwan ee dhallinyarada oo ay ku jiraan dadka naafada ah maxamed nuur maxamed shariifka ayaa warkaasi noo haya kulankan wadatashiga siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro araggala iyo kuwo naafo ah waxaana laga dhagaysanaya talooyinka iyo fikirka ay qabaan dadkan baahida gaarka ah qaba si loogu biiriyo siyaasadda qaran ee dhallinyarada iyo isboortiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada isboortiga xukuumadda soomaaliya axmed cumar islow oo kulanka furay ayaa sheegay in dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba ay muhiim u tahay ka qaybgalka siyaasadda qaran waxaa la idin rabaa adinka un inaad aamintaan inaad ogaataan idinka inaadan naafo ahayn caqliyan aadan naafo ahayn laakiin jismiyan ilaahay qadaray qof qof idinka idinka mid ah oo runtii maxaan ku rahdaa oo aan awoodin adduunyadina wax ka bedelo kuma jiro intiina waad awoodaan dalkan wax baa ka bedeli kartaan naftiina wax baa ka bedeli kartaan dad badan oo idinka idinka mid ah oo horumaray oo dunida jooga ayaa jira oo naafo ah sidaas daraaddeed waxaan idin leeyahay caqligiina runtii ku beesgareeya ku dhisa inaad tihiin dad aan naafo ahayn wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiga ee xukuumadda soomaaliya xildhibaan khadiija maxamed diiri ayaa sheegtay in wasaaradda dhallinyarada isboortiga ay ku dadaalayso talooyinka dadka naafada ah inay qayb ka noqdaan siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyarada baahiyaha gaarka qabo inay ayaguna fursadan ka faa'iidaystaan ayagana kusoo darsadaan wixii talooyin ah inta aan wadatashiga ku jirno xilligan wadatashiga aan ku jirno waxaa lasoo ururinayaa siyaasad qaran oo dhammaystiran haddii ilaaha yiraa oo loo dejiyey dhallinyarada soomaaliyeed iyo isboortiga soomaaliyeed Een, aasaaska een, siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed waa xoojinta waxbarashada tababarada iyo xirfadaha waa shaqo abuurista ka qaybgelinta dhaqaalaha iyo yaraynta saboolnimada wasaaradda dhallinyarada isboortiga ayaa haatan waxa ay waddaa kullamo wadatashi ah oo fikradooda looga uruurinayo dhallinyarada soomaaliyeed si ay ugu qayb noqdaan siyaasadda qaran ee loo sameynayo dhallinyarada iyadoo dhinaca kalena wasaaradda dhallinyarada isboortiga ay waddo dardargelinta howlaha isboorti ee dalka ka jira waxaana jirta in wasaaradda dhowaan magaalada muqdisho ee kulan wadatashi ah ay ku qabatay iyadoo kulankaasina ay ka soo qayb galeen maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa deeq lacageed oo ka timid dowladda dhexe ee soomaaliya ku wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha ee dowlad goboleedkaasi puntland warkaas waxaa noo soo diray yuusuf maxamed maxamuud
wareejinta deeqdan lacageed oo dhan laba boqoloo kun oo dollar kana timid guddiga qaran ee gurmadka abaaraha soomaaliya ayaa lagu wareejiyey guddiga gurmadka abaaraha culimaudiinka puntland kuwaasi oo u maamuli doona sidaay u kala badan yihiin baahiyaha kala duwan ee ay ka tagtay abaartii baahsanayd ee dalka ku dhufatay wasiirka cadaaladii arrimaha diinta ee puntland saalax xabiib jaama ayaa sheegay in la galay xilli barwaaqo ah balse dadkii abaartu saamaysay ay u baahan yihiin taakulayn iyo ka warqab joogta ah
waxaan soo marnay waqti adag abaar adag welina lagu jiro wuxuu ahaa dhibteedii iyo dabadeedii lagu jiro laakiin waxaan leenahay dee alxamdulilah mar walba ilaahay nicmadiisa oo ku shukrinaynaa oo barwaaqadii roobkaan helnay laakiin dee weli dadkii kasoo kabashadii iyo waxay u baahan yihiin caawinaad iyo kawarqabkii
madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin xaaji cabdulaahi cumar cami waxa uu sheegay in deeqdii ay ka heleen dowladda soomaaliya ay u maareeyeen sidii ugu habboonayd ugana mahad celiyey taageeridooda isagoona culimaudiinka ku booriyey inay sameeyaan xisaab celin rasmi ah laba jeero horaanu dowladda federaalka lacag ka helnay boqol iyo konton iyo boqol iyo konton mid walba xisaab celin dab ah baana lagu sameeyeyo guddidu qaranku samaysay waana uga mahad celinaynaa runtii ujeeddaduna waxay ahayd inaan waxba dayacmin iminkana sheikh fu'aad iyo shuyuukhda waxaan leeyahay xisaab dhabaa laynaga doonaya shilin kastaba meeshu maray oo warqado ku qoran baa laynaga rabaa waan ogahay inaynu ku tashannay sagaalka gobol mid walba labaatan kun inaynu siino oo dollar oo raashin loo siiyo idinkaa maamulaya wixii aad ku qabateen iyo wixii aad siiseen oo qoraal leh baa laynaga doonayaa si aan ugu celinno guddida qaranka ee abaaraha soomaaliyeed aan ugu celinno sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur gudoomiyaha guddiga abaaraha ee culimaudiinka puntland oo madaxweyne ku-xigeenka puntland kala wareegay jeegii lacageed ee deeqdan ayaa ballan qaaday in lacagtan ay u maarayn doonaan sida ugu habboon diyaarna u yihiin gebagabada inay soo celiyaan xisaab celin rasmi ah
sida uu madaxweynuhu sheegay iyadoo dokumenti ah ayaa la soo celin doonaa annagu runtii waayo fara badan baan soo shaqaynay howl badan baan soo maamulnay sidoo kale waxaanu qaban doonaa xaflad weyn insha allahu tacaala oo aanu ku xisaab celin doono wixii hore oo na soo galay wixii aan ku bixinnay shaqadii qabsoontay oo wax walba ay cad yihiin sida dayuxu u cadyahay ama qoraxda u caddahay ay u caddahay yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybta koob iyo labaatanaad ayaa isku diyaarinaya howlgal ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab kaasi oo looga siifaynayo deegaano ka tirsan gobolka mudug warkaasi waxaa gaalka ayaa nooga soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi aadan xuseen oo ay weheliyeen abaanduulaha qaybta korneyl cabdiraxmaan warsame garabey iyo saraakiil kale oo ka tirsan taliska qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyed oo iyagu muddooyinkanba waday dadaalo lagu dardaragelinayo qorshayaasha ciidamada xoogga dalka ee ku aadan difaaca dalka iyo sidii haraadiga kooxda naflacaariga ee al-shabaab looga xorayn lahaa deegaanada farakutiriska ay uga dhuumalaysanayaan gobollada dalka qaarkood ayaa kormeer ku tegey xerada ururka konton iyo toddobaad gaaska kow iyo tobanaad ee qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka ee indhaqaris oo ku taalla duleedka deegaanka doqol halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo saraakiil ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro ayaa markii ay gaareen xeradaasi la hadlay ciidamada iyo saraakiisha xerada ku sugnaa waxa uuna ku booriyey in looga fadhiyo si dalka ay uga xoreyn lahaayeen cadowga soomaaliyeed iyo midka shisheeyaba
ninkii ku fakerahaya berrinkaad ku dhalatow ha ku fekerin shaarkaas markaad qaadatay oo aad askari xoogga dalka a noqotay calankana garabka lagu saaray raaskambooni raas casayn xaduudka etoobiya iyo badweynta hindiya meesha iyo badda cas lagaaga diro ayaa tegaysa maanta inaan ballan ku kala tago kulligeen waxaan ku abtirsanaynaa calankaas Ma arkaysaa? Laba cusub ku mari, markaasaan ku abtirsanaynaa cadowgii Haya, ka jawaabaad qarankaa loogu shaqaynaya haddii qof la siinayo kuwa kaamanka ku jira la siinayo intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ciidanka lagu qaybiyey mushaaraadka ay dowladdu ugu tala gashay cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
warkii waad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayaan kusoo gabangabeynayaa cid u dhaafana waxay ka heli karaan beejkeena internetka radio muqdisho dot net warkan warka xiga waa diirsha habeen wanaagsan ramadaan kariim